diyaaraddan timid waxaa weeye boing waa diyaaraddii u horreysay laga bilaabo iminka bishii kastaba waxaana soo gaari doontaa diyaarad cusub laga bilaabo bisha sebtembar bisha oktoobar diyaaradda afraadna waxay soo gaari doontaa oo ah er extended range waxayna soo gaari doontaa bisha december hadduu ilaha idhaaho ma air jabuuti baa diyaaradaha le mise way karaysatay mudane gudoomiye
ka er jabuuti baa leh kuwa kalena waa liis weeyaan waa kiro weeye tan timid kolka iyadu waa kiro weeyaan ha, tan iyo se- waa waa kiro weeye tallaabadan waxaa lays odhan karaa waa tallaabo in hor leh oo air jabuuti ay samaysay kolka ma lays odhan karaa mudane gudoomiye waxaa soo noqonaysa maalinba maalinta ka dambaysay kalsoonidii iyo sumcaddii ay lahaan jirtay air jabuuti waa run weeyaan horta er jabuuti taariikhdeeda haddaan yarka kooban aan aan ka idhaahdo waxaa weeyaan horta waxay ku jirtaa diyaaradaha ugu da'da weyn ugu da'da weyn qaaradda afrika oo ay waxaa la asaasay eh, sanadkii kii baa la asaasay er jabuuti marka waa er jabuuti oo eh, tallaabo cusub eh, oo ay ku hawlgalaysa aan qaadnay eh, ayaana noqon doonta si joogta ah inay sanadaha soo socda ay u shaqayso diyaaradda er jabuuti oo kadib saddex bilood oo duulumaado eh, waddannadan eh, de- degmada ku yaala ah inaan u duulno yurub iyo iyo asia ayaan ku tala jirnaa eh, bilowga eh, sanadka hadduu ila yidhaahdo arrinta xujaajtoo kale markaynu eegno dadka xaajiyaasha reer jabuuti ee loogu talagalay reer jabuuti inay boqol dollar ah, ay ku raacaan waa sidee baa lays odhan karaa tallaabadaasu sidee ku suurta gashay waayo waa la ogiyey qiimihii lagu tegi jiray xashka Ha, qiimihii xagshi lagu tegi jiray waa loogyahay waxayd ilaa kun dolar bay ahayd Eh, boqol dolar baan ka dhignay Eh, taana waxa weeyaan eh, eh, tallaabo waa wanaagsan oon doonayno en, er jabuuti duulimaadedeeda u horeysa inay xujishan kaga faa'idaystaan En madaxweynahanan amarkaa bixiyey inaan qiimaha saa ka dhigno oon dhigno oon ka dhigno qiimihii ahaan jirtay boqolkiiba toban aan ka dhigno kun halay ka ahaan jirtay boqol dolar aan ku qaadno xujiyada qolyaha mucaaridka ee jabuuti iyo dadweynaha reer jabuuti laftooda qaarkood ayaa yidhi een, een, markaanu dhex marnay aad ka maqlaysaa eh, ma- malaa sanadkan unbay boqol dollar ka dhigayaanoo dadka ku soo xaraynayaan dabadeed halkaygii bay ku noqonaysaa maxaad ka odhan lahayd kuwaa si aad u qanciso may waxa weyn horta en, eh, halkii kuma noqonayso Eh, boqol dolarna ma noqon doonto Eh, se waxay noqon doontaa hadday u badato saddex boqol oo dolar Eh, ma ma dhaafi doonto en, xujayda aan, eh, ilaa ilaa ilaa jabuuti jeda jabuuti eh, meka hadduu ilaahay rabo.
laakiin eh, faraq weyn baa u dhexeeya xitaa haddii saddex boqol noqoto markii hore sooma saddex jeer bay ka jibnaan doontaa si ay ahaan jirtay markii hore ha ha haddii la rabana tartanka waan ka qayb galaynaa ee, maaha wax er jabuuti loo xidhayo ee, tandar baa la samayn doonaa ee, dad naga jaban hadday yimaadaan shirkado naga jaban iyagaa qaadi doonaa xashka ha waxaa la ogyahay jabuuti inay ku caan baxday een, xagga marsooyinka iyo een, eh, qalabaynta casriyeysan ee dekedaha jabuuti waxaa lays odhan karaa waxaa ka maqnaa uun xoojinta falaytyada iyo duulimaadada diyaaradaha ama waxaa lays odhan karaa maanta kaalintii inaga maqnayd baad buuxinaysaan waa sidaas weyaan waxa weeye horta en, eh, jabuuti waa en, shipping and transport hub waxa afka qaalaad loo yidhaahdo Eh, transportka miltimodaalkana waxaa naga maqnaa eh, qaybta cirka naga maqnayd marka laga hadlayo dhanka cargoga aad bay muhiim ugu tahay conceptan la yidhahdo sea air cargo iyo cirka iyo badda in la isku xidho oo en, eh, badeecadaha ay ku yimaadaan maraakiib containers ay ku yimaadaan marka dambena halkan dib looga duuliyo oo la geeyo wadannada aan ba- bada aad bada aan lahayn sida wadannada haraha waaweyn iyo iyo iyo iyo wadannada afrikada galbeedba duulimaadyadooda si degdegaan u bilaabi doonaa toddobaadada soo socon ilahi raaho Ethiopia Airlines eh, iyo waxaa jira Kenya Airways een, eh, shirkado waaweyn oo gobolka ka howlgala iyo qaaradaba sideed ula tartami kartaan waxa weyn horta suuqa afrika waa suuq aad u ballaaran eh, oo ah, dhanka duulimaadada cirkana ay aad ugu kooban yihiin Eh, icao icao amba ayata waxay soo saareen daraasad beri dhaweyte ay ku sheegayeen in sanad kaste eh, boqolkiiba shan dhibic toddoba uu biirayo eh, baahida eh, en, duulimaadada ah, hawada ah, afrika marka waxa weeyaan horta dee tartan lagama ba hadli karaba Ah, marka waxa weeyaan inaan waxaan doonaynaa anaku aan ah, service wanaagsan oo oo iyo iyo iyo qiimo eh, dadka soo jiita aan aan samayno saasaan kaga qaybgeli doonaa tartanka xagga kaargoogaad xoojinaysaan baa layidhi marka la eego dhinaca rakaabka ee dadka kaargoogaad ku xoog badantihiin Eh, cargo labadaba waan isku dari doonaa laakiin cargoga baahi ballaaran baa jirta oon doonaynaa inaan ka jawaabno si degdeg